إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa maanta qarax ka fuliyey gobolka shabeellaha dhexe dadka ku dhaqan deegaanka coosweyne oo fagaare isugu tegay ayaa daawaday qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda ee lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud dowladda uganda ayaa ka hortimid in ciidamada masar ka socda ay ka mid noqdaan duulaanka ay shisheeyuhu kusoo qaadeen soomaaliya maandooriyaha ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dhalinyarada ku dhaqan magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka hadlay saameynta ka dhalatay lacagta shilinka soomaaliga oo aan laga isticmaalin magaaladaasi mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa bogaadiyey adkeysiga iyo sabarka reer falastiin oo muddo sanad ka badan gumaad kala kulmaya yuhuudda burbur iyo waddooyin xumo ayaa ka jirta qaar ka mid ah xaafadaha magaalada jigjiga ee ka hoos jirta gumeysiga dowladda xabashida itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa maanta qarax ka fuliyey gobolka shabeellaha dhexe guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta fuliyeen qarax aada u weyn kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay degmada balcad ee shabeellaha dhexe kaasoo lala egtay ciidamada dowladda federaalka oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halkay dhaawacyo kasoo gaareen saddex kale dadka ku dhaqan deegaanka cusweyne oo fagaare isugu tegay ayaa daawaday qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warkaasi waxaa soo jeedinaya zakariya cumar boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalada coosweyne ayaa waxay u soo daawasho tageen fagaaro lagu soo bandhigayay meydadka askartii dowladda federaalka looga laayay dagaalkii dhowaane ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyadoona ay fagaaraha soo xaadireen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka coosweyne waxaana fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka ah ee lagu laayay dagaalkii ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee galgaduud bulshada kula hadlay salaadiinta waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay fagaarahan lagu soo bandhigayay meydadka askarta dowladda federaalka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyey dharbaaxada ku dhacday ciidamada dowladda federaalka ah islamarkaana baakha u jeediyey askarta kale ee weli baaqiga ku ah safka dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa dadkii dhalay iyo ahalkoodii inay dadkan waxau ahay ay ka ceshadaan waxaawaye wiilashoodii hadda mucug tahay ee soddon jirka iyo shan iyo labaatan jirka ahay meeshaan wada yaallo war waa niman wada waaweyn waxau ahay waa ka gaaloobeen waxay haayeen male waxa waaye amerikana waxuu tari mayso turkana waxuu tari maayo hal garabka waxaa ugu qoran gorgoraa leeyiraa hal waxaa ugu qoran dana baa leeyiraa dameero caadiya waayo lagu adeegahayo waxaan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed saatan baan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed inay saatan ku dhalaan waxaan ka xunnaa iyakoo oo gaala oo mabda difaacaya mabda'a kirishtanka difaacaya inay saatan ku dhintaan aad iyo aad baan uga xunnaa wiilasha soomaaliyeedoo hadda ka dambena uga digaynaa sidatan waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka soo xaadiray fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka suldaan daawuud suldaanka guud ee beesha wacisle wuxuuna suldaanka u digay askarta kale ee dowladda federaalka ee ku howlan inay weeraro ku soo qaadaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee lagu maamulo shareecada islaamka inay kuwana qaataan waxa ku dhacay saaxiibadood hadda maanta waxay joogaan inay ku baktiyeen meeshii ay hadda meesha taagan yihiin waxaan leenahay marka ha ka waantoodaano ragga ku jiraaho maahaanoo kaletood yaan yaan likeelin ayagoo la jiidayo hadda dadkan hadda aninku maba naqan mana la aqoonsan karo waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed wiilashooda ha ka reebtaan odayaasha soomaaliyeed gabdhahood ha ka reebtaan war dadka eelka ha ka reebtaan waa dad waxay u dhasheen habartoodii adoogood waa dad muslima ay yihiin muslimiin ay yihiin inay hadda markaa ay waxuu ahay gaalnimo in galan ay ku dhintaan runtii waxa weeye meeshaan la keenaa waa nasiib darro meeshaanna waxa weeye qabuurihiisoo duulayaasha ugu dambeyn waxaa fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka ah bulshada kula hadlay waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid wuxuuna waaligu sheegay inay si weyn ka wilaayo ahaan u soo dhoweynayaan howlgalladan guulaystay ee ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka galgaduud ama gobollada dhexe waxa u soo soconaysaan oo u soo aadaysaan meeshaan waxaa yaalla waxan oo kale waxaan leenahay marka nimankan shisheeye iyo gaalo inaad u dagaalantaan dhiiggiin u baxo gaalnimo aad u dagaalantaan tan idinkuma jirto anta nool markan waxaan leenahay ilaahay itoobakeenna ilaahay u laab qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa shaqooyinkii iyo camaliyaadkii iyo hooshii ay galeen mujaahidiinta ee dagaaladan hadda ugu dambeeyey raggii abaabuley oo qiyaadada ahaa raggii junuudda ahaa ciidamada ahaa raggii sabray ilaahay amarkiina subxaanahu watacaala qaatay ma ahan markii ugu horreysay oo wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda lagu soo bandhigo meydadka askarta dowladda federaalka balse waxaa marar kala duwan lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud meydadka askarta dowladda federaalka ah ee lagu laayay deegaanada ay duulaanka kaga soo qaadeen wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dowladda uganda ayaa ka hortimid in ciidamada masar ka socda ay ka mid noqdaan duulaanka ay shisheeyuhu ku soo qaadeen soomaaliya warkaas iyo war kale oo ku aadan zikriyo cumar ayaa ka warramaya dowladda uganda ayaa ka hortimid in ciidamo masar ka socda ay ka mid noqdaan duulaanka ay shisheeyuhu ku soo qaadayaan soomaaliya qorshaha ay dowladda masar uga mid noqonayso duulaanka ciidamada shisheeye ee beddelaya kan atmis ayaa wajahaya mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa dhinacyo saameyn ku leh duulaanka ciidamada shisheeye ee afrika ka socda kana wadaan dalka soomaaliya dowladda uganda oo ka mid ah dowladaha hormuudka ka ah duulaanka soomaaliya lagu soo qaaday ayaa muujisay inay ka soo horjeedo in masar ay ka mid noqoto howlgalka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya marka sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka laga bedelo magaca ay haatan ku howlgalaan ee atmis loona bixiyo magaca au c c wom wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalka uganda ninka lagu magacaabo henry oyrom okal ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in dowladda masar ay ciidamo u soo dirto soomaaliya kuwaas oo ka mid noqonaya duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya isagoo la hadlayay wariyaal ku sugan dalka uganda ayuu wasiiru dowluhu wuxuu si cara leh isku weydiiyey halka masar ay jirtay tobanka sane ee uu socday duulaankooda soomaaliya wuxuuna yidhi maxay masar xilligan u doonaysaa inay ku soo biirto howlgalka ayuu yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee uganda henry oyram okol warkan ka soo baxay dowladda uganda ayaa ku soo aadaya iyadoo dhammaadka sanadkan lagu wado in duulaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya loo bixiyo magac cusub iyadoo la yareynayo shaqadooda laguna soo koobayo oo keliya inay ilaaliyaan amniga goobaha muhiimka u ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka ku soo duulay masar ayaa heshiis iskaashi dhanka difaaca ah la gashay dowladda federaalka waxaana dhanka kale ay midowda afrika ku wargelisay inay diyaar u tahay in kumanaan askari ay kaga qayb qaadato duulaanka soomaaliya arrintaas oo ay si xoogan uga hor timid dowladda etoobiya waxaana uganda ay noqonaysaa dal kale oo labaad oo is-hortaaga damaca masaarida ee ah ka mid noqoshada tooska ah ee duulaanka soomaaliya maandooriyaha ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dhallinyarada ku dhaqan magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya waxyaabaha maanka dooriya ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya bulshada ku dhaqan magaalada dhobley ee ka tirsan gobolka jubbada hoose waxa uuna si gaar ah dhibaato ba-an ugu hayaa dhallinyarada ku nool magaaladaasi dhobley ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland kaas oo ka amar qaata shisheeye caddaan iyo madowba leh dowladaha kenya iyo etoobiya ayaa waxa ay dalkan soomaaliya soo geliyaan qaadka oo ay ka keenaan waddamadooda iyadoo aynu ognahay in qaadka dhibaatooyin kala duwan uu ku hayo dad badan oo soomaali ah qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka uu ku hayo maandooriyaha iyo waxyaabaha looga hortagi karo maadaama mowduuca maandooriyaha aad soo ad ka hadlaysaan macnaha soo qaadatay mowduucaas bulshada horta saamayn badan buu ku leeyahay khaasatan dhallinyarada had soo kacday saamayn weyn buu ku yeeshay maadaama dhallinyaro badan wax baratay ay jirto sida ay tahay haddana waxaad moodaa dhallinyarada waayahan dambe inaysi saamayn weyn ku isi yeelanayso xagga maandooriyaasha maandooriyaha horta waa wax walbo horta qofka biniaadamka nafsadiisa wax u dhimo xagga jismiahaantiisa caafimaadkiisa dhan walbo qofku ka saameeya maandooriyaha wax walbo qofka maskaxiinsa xataa maskaxdu ka dila wax walbo maskaxda sida waxa kamid qaadka waxa kamid kaniimooyinka daawooyinka oo sida hadda taramudolka camal hay magaceedu waa anas cabdixuseen waxaa ku suganahay dhoobley maandooriyaha waa inuu wada ognahay dhibaatada uu leeyahay iyo sababaha inta badan dhallinyarada hadda waqti xaadirkan aan joogna uu ku haayo maandooriyaha waxaa loo hortegi karaa aniga ahaanteyda dhallinyarada horta awalan waa inay shaqo abuur ay helaan goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaa bulshada ku nool ay la dhiban yihiin waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo isticmaalaan da'yar iyo duqay intaba bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka hadlay saameynta ka dhalatay lacagta shilinka soomaaliga oon laga isticmaalin magaaladaasi tafaasiil ku aadan warkaasi maxamed muudi ayaa soo gudbinaya bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka hadlay saameynta ka dhalatay lacagta shilin soomaaliga oo aan laga isticmaalin magaaladaas waxay tilmaameen in caqabad weyn ay ku noqotay lacagta shilin soomaaliga oo aan magaalada laga isticmaalin taas oo beddelkeedana ay magaaladu ka shaqaynayaan lacagaha qalaad dadka ayay sheegeen in aysan wada helin lacagaha qalaad shilin soomaaliga la joojiyeyna uu sababay in uu burburo dhaqaalaha soomaaligaas aad iyo aad buu u saameeyey caqabad weyn oo kusoo noqotay dadka weliba goboladan oo dhexe iyo wixii bari ka jira caqabad weyn ay ku noqotay taasi sababto ay tahay wax shilin soomaaliya lagama isticmaalo lacag qalaada la isticmaalaa lacagta qalaadna dadka ma wada heli karaan lacagta dadku hadday haystaan isku cerceersanayaan waa lacag hawa oo doolara lacagta hawada ee doolarka ee waddanka taalan aad bay u yartaa marka loo fiisho badeecada waddanka marka sidaa awgeed dadku wuxuu u baahan yahay lacagay wax ku iibsadaan lacagtu muhiim ma ahan in imf kuu daabacdo ama world bank kuu daabaco lacagtu waxay ku xiran tahay bulshadaas inay ama daabacdaan ku heshiiyaan ka bacdina banki u maamulo sicir suuq u gooyo ka bacdina lacagtaas maaragtay la maanaj gareeyo sixir suuqeeda marka lacagtaa shilin soomaaliga oo waddanka ka baxday baa dhaqaalihii waddanka la tagtay ree gaalkacyo waabay waxay ahaayeen muqdisho yar bay ahaayeen laakiin haddeertaan xaaladdii waa ku xumaatayo waxay ka mid noqdeen gobollada ugu sabarsan soomaaliya o dhan baana dhaqaalihii luubsanyay meelo badan oo ka mid ah soomaaliya waxaa laga isticmaalin shilin soomaaliga oo aad u sii yaraanaya taasina waxay keentay in dhibaato badan ay la kulmaan bulshada mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa bogaadiyey adkeysiga iyo sabarka reer falastiin oo muddo sanad ka badan gumaad kala kulmayay yuhuudda sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhabar adeega iyo sabarka ay muujinayaan muslimiinta reer khaza muddada sanadka ah ee ay gumaadkaan kala sooca lahayn yuhuudda ku hayso wuxuu sheegay inay mudan yihiin in lagu ammaano islamarkaana loo duceeyo sheekha ayaa dhanka kale dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida ugu baaqay in gumaadka loo adeegsanayo ee shisheeyaha ku hayo ugu adkaystaan sida reer falastiin oo aysan isdhiibin wuxuu ugu horreyn sheekha bidhaamiyey in falastiin ay muslimiinta leeyihiin isagoona intaa ku daray in halgankii ugu dheeraa ee uu ka socdo falastiin dhulka baytulmaqdis ama qudus loo yaqaano dhulkaasi waa dhul muslimiintu ay leeyihiin cid gooniya ma laha reer falastiinna un way degan yihiin ayagu wax gaarah ummadda kama xigaan sumuudkooda iyo tabaadka ay samaynayaanna waa wax lagu ammaano iyo adkaysigooda ummadda haddii in badan la baabi'iyo la baabi'iyo marka dambe ummaddu way geesiyowdaa reer falastiin markaad inta aad la socotaan taariikhda waa ummaddii ugu taariikh dheereyd halganka ummaduhu ay galaan inta hadda anigu aan xasuusanno haddii laga reebo mabaadi'ka hore iyo islaam rimihiis ummadda ugu halgan dheer waaye ama duwalka hadda jira ee dagaalamay ama halgamay halganka ay halgamen reer falastiin halgan hadda la taariikha anigu ma xasuusto kadib sheekha ayaa tilmaamay in ummadda muslimiinta ay isdifaacaan marka ummaddu inay isdifaacdo oy diinteeda iyo dhulkeeda iyo dadnimadeeda cirdeeda difaacato waa shay sharciya waana wax maanta laga la-yahay adduunkaba laga la-yahay marka reer falastiin waxaan leenahay adduunka muslim caalamka ama dadka muslimiinta ah waxaad u midhaamiseen adkaysi iyo sabar ilaahay haydin sugaan leenahay oo alla haydin sugo oo xaqa ilahay idinku sugo niyadiinana wanaajiya oo inaad dagaalamaysaan oo yahuud cadowga ilaahay kan ugu daran ala dagaalamaysaan arrintaasu waa arrin aada iyo aada u weyn ajir goonyahay leedahay kelimadda sheekh faarax cali ayaa ku soo aadaysa iyadoo muslimiinta falastiin ay xasuuqaysa yuhuudda warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan burbur iyo waddooyin xumo ayaa ka jirta qaar ka mid ah xaafadaha magaalada jigjiga ee ka hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida itoobiya warkaasi farxaan cabdulaahi ayaa ka warramaya dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya dadka ku dhaqan xaafadda afaraad oo ku taalla magaalada jigjiga ayaa waxa ay sheegeen in wadda la'aani ay ka jirto xaafaddaas qaar ka mid a bulshada ku nool halkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi waddadani waa saad u aragtaanba xaafadahanba waa meel maaragtay hadduu in yaroo shuuci da-do aan xaafaddaba laga soo bixi karin suuqii oo magaalada bartankeeda ku dhex taallaa haddana lagama shaqaysan karo lagama ganacsan karo sababaha keenayna waxaa weeyaanun dhiidhiga mayd hadduu ka dhaca xaafadda ma saari karno hadday umul ay timaaday maxaan ku dhaha gabadh ay foolato si alliisaan u saaranaa ma jirto bajaaj nooma soo gelayso haddii ay saddex boqol xataa nagu keento markay soo gaadho maxaan ku dhahday cawiis ba waxay leedahay laxbo lacag haysiinba deg raashin baan wataa alaab baan wataa halkeenu kacayaa markaas haddaan anigii labahaygaan dhiiqadan dhex socon lahaa meel aan u baxayaa ma jirto dhiiqo ayaa goyshay waddooyinka xaafadda taas oo sababtay in aysan gaadiidka iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajta isticmaali waayaan waddooyinka waxaa intaa dheer ardayda wax ka dhigata madaarista oo iyagana dhibaato ku qaba arrintan waatan mid ka mid a waalidiinta ardadaas oo cabasho ka ah haddii aa layidhaahday wixii aanu soo rarana intay bannaanka naha noo daadisaan gamcaha ku soo gorana aniga iyo ciyaal oona dhaxda ka jabnaa lacagan xad ahayna waa nalaga qaadi haddana meeshaan rabninimo geynhayso ciyaalku maalintii uu roob dao qur-aan ma tegayso iskuul ma tegayso meel uma baxayso guryahaasaanu ku daboolana sida indhaala adig bulshada ku nool jigjiga ayaa in muddo ah dhibana u ah maamulka ku daaban xabashida etoobiya kaasoo ka qaada lacago badan oo canshuur lagu sheego oo aanan bulshada wax loogu qaban guud ahaan warkii alfurqaan waa nagaynta